Horraantii sanadkan, dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiisyo is-afgarad ah oo u oggolaanaya in saddex aag oo xeebaha Soomaaliya lagu sameeyo baaritaanno la siiyay shirkadda Turkish Petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee Turkiga. Guddoomiyaha Hay'adda Batroolka Qaranka Cabdiqaadir Aadan Maxamuud ayaa ka warbixiyay halka uu marayo sahaminta shidaal baarista ee ka socota qaybo ka mid ah Galmudug iyo waxyaabaha ilaa haatan qabsoomay.
sidaad og tahay eh, bishii lixdii bishii november labadii kun iyo labaatan afartii ayaa een, ay ka bilaabmeen een, laba xirmoo ku taalla ku aadan aaggaas iisheeg mareeg haradheere faax laakiin gudaha jirtay ilaa boqol iyo konton boqol iyo labaatan iyo shan kilomitir qiyaastii labadaa xirmo marka een, labadaa block waxaa loogu talagalay in la shuudgareeyo ilaa afar kun iyo boqol kilomitir oo square ah in la shuudgareeyo Een, marka waa shaqo aada u culus Een, een, shaqadii marka een, sidaasay ku bilaabatay haddana meel fiicanay maraysaa meel fiicanay hadda maraysaa Ee, weli labadii xirmaa lagu jiraa Een, labadaa xirma markay gabagaboobaan kadibna markabku wuxuu u dhaqaaqi doonaa ee, waqooyiga dhinacaas ee, ii sheeg ee, hobyo oo iyadana ee, boqol iyo afartan iyo laba balooga la yidhaahdo uu ka shaqo geli doono isagana marka hadda laakiin shaqada culayskeedu waxay saaran tahay labada baloog ayay hadda ku socotaa inta hortay shaqada een, waa socotaa laakiin waxaa jira een, challenge badan dhibaato badan oo lagala kulmaayo xagga badda xagga hawada een, waxaasoo dhan waa faktoro een, hadda markabka een, maraakiibta shaqada wada hadda soo wajahday hortay bishii December shan iyo tobankeedii ilaa hadda January een, bishii koowaad sanadkan 2025ka een, weli up and down a jiray oo badda ayaa een, marna kacaysay marna degaysay marna kacaysay marna degaysay marka productionka aad uu u yaraa xoogaa yar productionku waa yaraa intaa waxaa sii weheliya ee, markabkii oo la kulmaaya isaga laftigiisu challenge badan oo xagga badda ah oo dhulkii baddii ma ogtahay waxa isaga jira waxaa afka qaraad lagu yaqaan strange factory sida shabaqado lagu tuuray waxyaabo la iskaga dhex tuuray waa maraakiib aad illegal ku jiri marka qalabkii saanka samaynaya isku duubayaan waa jebinayaan markay jebiyaan haddana marka waa in la istaagaa waa in laga soo bixiyaa waa in la bedelaa marka waxaasoo dhibaa lala kulmay laakiin sidaas oo ay tahay waa socotaa shaqada si fiicanay u socotaa Een, een, marka een, productionkuna hadda meel fiican u maraa